bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwada ugu door koran akhyaare waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada baydhabo wasiirka gaashaadhigga mudane axmed macalin fiiqi oo kormeer ku tegay ciidamada xooga dalka ee ku sugan duleedka baydhabo munaasabada wuxulika ku kala wareejiyey gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu qabtay degmada afgooye faahfaahin oo ka soo baxaya al-shabaaba lagu duqeey inta u dhexaysa baydhabo iyo daynuunahay warka caalamkana waxa aad ku dheegeysi doontaan khasaare ka dhashay gantaalo oo ay iiraan ku weerartay iyo israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo hogaamiyaha kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane jabiir cabdirashiid xaaji ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ay haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ku muujiyeen taageeradooda ku aadan ergelinta doorashooyinka qof iyo cod munaasabadda oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qoyska iyo xuquuqal insaanka soomaaliya ayaa lagu muujiyey doorka muhiimka ah ee haweenka ay ku leeyihiin horumarinta dimuqraadiyadda nabadda iyo dhismaha dowladnimo casri ah oo ku dhisan rabitaanka shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh oo khudbada ka jeeday munaasabadda kana faahfaahayay qorshaha dowladda ee ergelinta doorashooyinka tooska ah taas oo ku tilmaamay in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay noqon doonto deegaanka ugu horeeya ee dalka laga hergeliyo doorashooyinka qof iyo cod isaga oo xusay in dowladda ay ka go-an tahay in shacabka soomaaliyeed ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee doorashooyinka tooska ah ayuu yidhi waa kan mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi ka hadlaya
dhammaan waxaa dhacayay marka laisku yimaado talada in la yidhahdo dastuurka kumeelgaarka ah ee maanta aan ka guurnay doorasho qofii codow qoraay xisbiyuu qoraay ma aha wax cusub oo hadda lasoo ikhtiraacay ma aha laakiin mar kasta intaa isku nimaadaana dastuurkan maya hadda suurtagal maahane meel noo dhiga oo aan balbal aan heshiis siyaasadeed aan gaarno aan heshiino dastuurka meelaa inta iska dhigno aan banaanka inteena yartaa shan toban toban iyo shan waxa aan nahay intaan isku nimaadaan wax ku heshiina waa dastuurka banaankiisa taramka kalea la gaaraa sidii oo kale dastuurka intuu yaallaa muxuu ahaaye ku qabsan maayo gacno ma laha dastuurka warqado waaye dadkii inay gacmo u noqdaan la rabayna dadka saas yeelaayo waaye waa soo yeelnay anigi qaybaan ka ahay mar mar mar laakiin waxaan islahay markaas sanadkii laba kun iyo lix iyo toban bilowgii february sideedeedii laba kun iyo toddobiyo toban markii aniga doorashadii aan waayey waxaan ka tegey dukumenti qoran oo sheegaya sida loogu gudbaayo dastuurka cusub sida doorashada dab loogu gudbaayo sida looga gudbaayo nidaamkan dheeraad dheeraaday ee hakashada badan laakiin nasiib darro waba kama waxba kama suuraabay hadda intaan joogay laba kun iyo laba labaiyo labaatankii ayaan ayaan xafiiska imiday bilowgii laba kun labaatan iyo saddex waxaan u yeernay dadka siyaasiyiinta ahay o dhan madaxweyne hore ra-isul wasaare hore wasiir hore hebelow hebelow hebelow annagaa tikidha u dirnay diyaaradaan usoo qaadnay hoteelaan dejinay waxaan dhan warniya waxaan u sharaxnay aragtideenna dalka dhinaca itijaaha inuu u socdo aan rabno teramka sanadaha noo dhiman wadadaasaan rabnaa inaan qaadno waxaasaan rabnaa inaan samayno sidaanaanaan rabnaa inaan u samayno waa laga dooday anigaa la fadhiistay ra-isul wasaaraha la fadhiistay ashirka kasoo qayb gala mar dambe yimiday labada guddoomiye ee labada aqale baarlamaanka u imaadeenaa la fadhiisteen meeshaan ka bilowna waa bilowgii laba kun labaatan iyo saddex waay bilaan joognaa xafiiska mugaas intii ka dambeysana shararku waa socdeen leh gooni gooni gaargaar si kastaa la sugaa marka hadda u dambeysay laba bilood oo xiriir ah ayaan wadnay sharar doorasho dadbanaan rabnaa dastuurka kumeelgaarka ahna loo dhaafo meeshiisaa joogo intaasaa akhyaarta in badan oo kamid ah yaa isla keeni weyne markii dambe markaan arkay waxaan dhahay doorasho dadban maan rabnaa haa dastuurkaana loogu qoro dalkan doorasho dadban lee ka dhacay doorasho qof iyo coda ma jirto dastuurkaana loogu qoro maya maya maya maya maya laguma qori karo waxaas dastuur laguma qori karo haye four point five amaan ka guuraynaa mustaqbalka maya four point five lagama tegi karo ayadana dastuurkaana loogu qoro maya maya maya ceeb waaye laguma qori karo war waxa ceebta ee xun ee aan ka xishoonayna inaan dokumenti ku qorno waa aan dadkeena ugu dhaqaynaa dadkeenna maxaan ugu dhaqaynaa waaba xun yihiin inay inayna fiicnayn oo laga fiican yahaan sheegaynaayo waa garanaaye waxa ka fiican ee qalbiga noogu jiro maan ku dhaqna dadka oon dokumentigan ugu qorno ficliyan aan u samayno horta doodaha taagan intaas waay annaga go-aanaan gaarnay ilaahay hortiis ummadda wixii aan ka ballan qaadnay inaan fulino wixii aan kari weyno awooddeenu ay gaari weydo waa halkeeda laakiin waa inaan fulino doorasho qof i codaan ballan qaadna waa fulinaynaa dastuurka in la dhammaystiran ballan qaadna waa fulinaynaa ilaahay idankiisa
wasiir gaagaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed macalin fiiqi iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto ibraahim maxamed maxamuud ayaa maanta booqday qaar ka mid ah fariisamaha ciidanka xoogga dalka ee magaalada baydhabo booqashadani ayaa qayb ka ah kormeero joogto ah oo lagu xaqiijinayo xaaladda ciidanka dardargelinta sugidda amniga iyo howlgallada dalka loogu sifeynayo al-shabaab iyo xujinta iskuduubnata isku duubnaanta ciidamada qaranka soomaaliyeed ayuu yidhi mudane fiqi wasiirka iyo taliyaha ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada ku sugan baydhabo waxaana sidoo kale si toosa ula hadleen askarta kuna bogaadiyeen geesinimadeena furnimada ay muujiyeen gaar ahaan howlgallada furitaanka wadada istaraatiijiga ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo taasoo muhiim u ah isku socodka shacabka iyo ganacsiga dalka wasiir fiqi maruu ciidanka la hadlayay ayuu yidhi wiilisha dhalinyarada ah ee deegaanka iyo kuwa isa qarxinaya badbaado ayay u baahan yihiin waa kan mudane fiqi oo arrimahaasi ku taagtaagsaday waa idinkaga mahad celinaynaa maantay mahad celin bay ahayd in laydiin mahad celiyo in laydiin ogyahay waxaad samaysay waxaa ugu fiican lain shakartum laasiidannakum haddii ilaahay aa uga mahad celisaan wixii fiican oo aad maaragtay ilaahay idinla qabto waa laydin kordhinayaa biri ilaahay waa noo kordhinaya khawaarijta annagoo baabinaana la arkaya waa inaanan marka aad u kibrin aad maaragtay isku qaadqaadin laakiin aan ku darnaa ilaahay waa kuu mahad ilaahay baa wiilashaan jidka inay soo maraan naftooda biima ma horta soo ma hayn soo cadow horteenna ma joogin soo al-shabaab ma la dhigin horteenna soo afarta barjo inta ka yimaadeen lama dhihin ma gudbi karaan uma gudbi karaan marka waa ku mahadsan tihiin waxaa laydinka rabaa kow ma joogto arrintu ciidanku wuxuu xilsaaran yahay ilaalinta qarannimada iyo midnimada iyo ilaalinta dastuurka dalka ciidanka xoogga dalka u xilsaaran shaqada ay qabanayseenna intaasay ahayd shaqo fiican baa runtii ayaad qabateen waan idinkaga mahad celinaynaa waxaa noo dhiman in dadkan laga dulqaado dhulkan dhulkii wax soo saarka waaye soomaaliya meeshii laga quudin jira waaye labadan gobol gobolladan gebi ahaantood waa meeshii masagada iyo geleyda iyo laga soo saari jiray ummadda soomaaliyeed dadkii inay ka sugaan masago laga keenayo maraykan ama qamadi laga keenayo baraasiil inay sugaan xaaraan waaye ciiddaas madowna ayna hor taallo dadkii wax beeri lahaana khawaarij ay gadaal ka soo cayriyeen oo dhulkoodii ay wax ku beeran jireen dadkaas waxay nooga baahan yihiin maanta aan nool nahay waxa gobolkan baayo bakool jooga oo al-shabaabka u malayn maayo kun iyo xoogaa inay dhan yihiin ciidankeenna iyo shacab weynaha koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya hadday iskaashadaan waa la xaaqi karaa jidkan waa la isku furi karaa muqdisho iyo iyo baydhabo munaasabadda uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay degmada afgooye sakariyi qaasin ayaa afgooye kasoo diray halkan oo ah degmada afguuye ee gobolka shabeellada hoose maanta waxaa ku qabsoontay munaasabad isugu jirta xil wareejin iyo caleemasaar isla markaasna xilka uu kula wareegayo guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax sayid axmed cabdi c d munaasabadda oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaasna ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka socday maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidaas oo kale mas-uuliyiinta degmooyinkan gobolka shabeellada hoose odayaal dhaqan siyaasiyiin cuqaal waxgarad ayaa si wada jir ah waxay usoo dhoweeyeen guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose cabdifitaax c d nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka oo ka hadlay madasha munaasabadan ayaa ugu horeyn hambalyo waxay u direen guddoonka cusub sidaas oo kalena waxay rabbi kaga baryeen xilka iyo mas-uuliyadda cusub ee markaasi uu la wareegay inuu ilaahay u fududeeyey guddoomiye kasoo dhawow shalan waa kuu teegneen maantan aleemasaarkaagaanu teeganahay cabdifataax c d heeje cabdi kasoo dhawow gobolka shabeellada hoose qeybihiisa kala dugun gobolka adaa laguu soo gaara owalba haddana kasoo dhawow maanta waxaan halkan u taaganahay munaasabada soo dhoweynta iyo caleemasaarka guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose madana guddoomiye shalay waxaan u taagnay soo dhoweyntaada maantana waxaan u taaganaha caleemasaarkaaga iyo soo dhoweyntaada guddoomiye soo dhawow kusoo dhawow gobolkaagii gobol dhinac walba heer gobol heer degmo heer deegaan amnigiisii uu seef yahay siyaasadiidiis isku mid tahay caqabada iyo carqalada aysan ka jirin guddoomiye kusoo dhawow midda labaad waxaan rabnaa guddoomiye gobolka shabeellada hoose indhaheeda ugu horeeyo waa degmada abgoy waxaan diyaar u nahay haddii aan nahay shacabka gobolka khaasatan degmada iyo deegaamadooda doorashada cod iyo qof maadaama aysan aysan dadka boqolkiiba lixdan aysan diiwaangashaneen waxaan rabnaa in jaanisna la siiyo si dadkii loo diiwaangeliyo ay xodayntii iyo waxqabadkii ay ugu qayb galaan
geesta kale guddoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose suldaan hiraabe iyo sidaasoo kale guddoomiye xigeenka amniga ee gobolkan shabeellada hoose oo madasha munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda waxay sheegeen in guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose laga sugayo isbeddel iyo waxqabad muuqda in markaasi uu la yimaado maanta waa farxad u gaar ah degmada afgooye guddoomiyaha cusub guddoomiye abdifataax siidi ayaan dhexdaas waxaan u dhignay soo dhoweyn maantana waa caleemisaarkii iyo xil wareejintii isla socota degmada afgooye intaasna ma helin gobolka shabeellaha hoose degmooyinkiisa waa badan yihiin xil wareejinta sidii dhaqankeed waxaa lagu qaban jiray marka mise baraawo taasi maanta waxay noo tahay farxad gaar ah degmada afgooye maanta waa farxad waa reereen guddoomiye soo dhowow degmo lagaa jecel yahay degmo soo dhoweynta ku sugan waa degmo maamul shacab amni garbaha is haysta kolleyba guddoomiyihii hore shaqo fiican oo qabtay meel fiican ay wax noo maraayeen maalmihii u dambaysay mashaariic fiican oo dhanka amniga ah dhanka horumarada ah dhanka arrimaha bulshada ah dhan walba ay degmada u dhaqaaqaysay meel fiican ay noo maraayaan warbixintaas oo dhammaystiran oo faahfaahsan iyadoo dukumiinti ah kolleyba xafiiska aan kugu keeni doonaa waxaan rajaynayaa meeshii wax maraayeen inaad ka qaadid meel fiican aad geysid
waxaan markaas mid qaasa salaamayaa oo soo dhoweyn iyo marxabayn iyo caleemasaar mudan guddoomiyaheena cusub guddoomiye cabdifitaax sayid axmed cabdi c d oo maanta halkan isagoo ah ninka aan madaxiisa isugu nimid bacdallaahi xal wareejintiisa iyo caleemasaarkiisa oo aan ugu ducaynayno uguna tahaniyadaynayno xilkaas waxaan soo dhowaynaynaa doorashada qof iyo cod ah oo dalka oo dhan laga hirgeliyo qof walbaaba ay gacanteeda ku ciilbaxdo gabagabadii munaasabadda guddoomiye xigeenka amniga gobolkan shabeellada hoose oo wakiilka ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax ayaa xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee gobolkan shabeellada hoose cabdifitaax c d
alxamdulilaahi nasiib baan leeyahay horta xilkaan ku wareejinayaa marka anoo ka wakiila guddoomiyaheenii hore mudane ibraahim aadan xalli najax anoo ka wakiila oo ii wakiishay inaan wareejiyo xilkaas si waafaqsan xil wareejinta sharafta iyo cisiga leh ee walaaluhu ay ulaha isugu dhiibaan isagoon cudur iyo cuqdal nooga maqnayn ayaan waxaan xilkaas la wareegay sinmug iyo miisaan leh mudane cabdifataax sayid axmed cabdi sidi gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax sidi oo ka hadlay madasha munaasabadda ayaa ballan qaaday hirgelinta hadafka dowladda oo ah doorasho qaf iyo cod ah iyo sidaas oo kale dardergelinta dagaalka lagula jiro argagixisada ee looga saarayo deegaanada gabaadka ay ka dhiganayaan ee dhaca gobolkan shabeellada hoose sidaas oo kale guddoomiyihii sidii waxa uu ballan qaaday in markaas uu si aad ah ula shaqaynaya beeralayda si wax soo saar muuqda ay ula yimaadaan maadaama gobolkan uu yahay gobol caan ku ah wax soo saarka waxaana rabaa qof kasta oo halkan fadhiya iyo inta maqan ee maamullada gobolka ka tirsan gaar ahaan degmooyinka qof walba inuu istaago sidii aan uga xoreyn lahayn khawaarijta goobaha ay kaga su gobolkan waxaan ku dhiirigelinayaa ganacsatada gobolka kuwa degmada afgooye iyo dhammaan beeralayda gobolka shabeellada hoose inay u jeestaan sidii ay gobolkan uga dhigi lahaayeen magacii uu lahaa iyo maamuuskiisa mid lasoo laabta oo ay quudayaan soomaaliya oo dhan hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inaan ka shaqaynayno hadafka dowladda soomaaliya khaas ahaan waddada ay nagu hagayso dowladda federaalka soomaaliya ee ah in la gaaro doorasho qof iyo cod ah qof walbaana uu codkiisa ku ciilbaxo faahfaahina ka soo baxaya al-shabaab baa lagu duqeeyey inta u dhacaysa beerdhabo iyo daynuunaay luul maxamuudta ayaa warkani inu faahfaahinaysaa ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa aroornimadii maanta waxay fuliyeen howlgallo duqeymo ah oo ka dhacay deegaanka gasarta oo u dhexeeya magaalooyinka baydhabo iyo daynuunaay ee gobolka baay duqeymahan oo si gaar ah loogu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan labayo toban xubnood halka tiro kalena lagu dhaawacay sida ay sheegeen ilaa amni ah howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu wiiqayo awoodda kooxda al-shabaab loona xoojinayo amniga deegaanada gobolka baay iyo guud ahaan dalka ciidanka dowladda iyo saaxiibada caalamka ayaa ballan qaaday inay sii xoojin doonaan howlgallada noocan oo kale ah si loo ciribtiro khatarta loona xaqiijiyo nabad waarta iyo xasilooni halkaad naga dhegeysaneysaan waa raidow joor markan warka caalamka sida ay wararku sheegayeen iiraan ayaa laba gantaal ku garaacday magaalooyinka ku yaala israa'iil waxaa lagu soo warramaya inay khasaare ka dhasheen weeraradaasi ay qaadeen iiraaniyiintu adeega ambalaska israa'iil ayaa sheegay in ugu yaraan todoba qof ay ku dhaawacmeen oo midkood xaaladiisa aada u liidato kadib markii ay iiraan laba gantaal ku garaacday magaalooyinka tel afiif iyo xayfa kooxaha gurmudka ayaa sheegaya in hubkani qarxay ay ku dhaceen shan iyo toban goobood oo ku yaala bartamo israa'iil oo ay ku jirto magaalada tel afiif halka isla kooxdaasi ay sheegayeen inay waxyeelo kasoo gaartay madaafiic ku dhacda xayfa kadib gantaalo lagu bartilmaameedsada halkaasi muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya gaari uu dab qabsaday mid kale oo ku rogmaday xayfa taasoo ka dhalatay weerarka akhyaarta aynu jecelnahayo warar wixii dalka iyo dibadda caway ina soo gaaray waanag intaa cidda warka iyaga seeganaay waxaa dib ugu daalacan karan bartaan facebook ku leenahay reedow joor waa anigu cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray caliika bin caliika farsamadana waa sabka intaan warkan warka xiga ku kulmayno hadduu macbuudka inoo saqoro waxaan ugu dhaafeynaa sidaasiyo ammaano allah